dhegaystayaal waxaan iminkaa si toos khadka telefoonka inoogu jira malaaq calashiine oo ah afhayeenka golaha odayaasha dhaqanka ee koonfur galbeed malaaq calashiine mana maqlaysaa si wanaagsan si wanaagsan bal waxaad inooga warantaa saakay xaalada guud ee magaalada baydhabo aalada guud oo magaalada baydhabo ilaahay macadiisa nabadgelyo way taallaa wax dhib le ma jiraan saaka ninkii isaga ahaa ayaa yidhi baydhabaan aadayaa magaalada ayadoon cid soo qaban qaadisay jirin ayaa dhammaanteed wada kacday islaamiya ajiinka dubaay laftarkooda ayagoo gacmahooda ajiinka leeyihiin bay laamada taagan yihiin taayaro ayaa la dubay magaalada qaac badan baa ka baxaya baawuro maaragtay eelboor ku sootay sida u sootay laftarkeedu asaas baa la tugiyey dhibisa ma jirta dhaawaca waa jira dib bay u carareen hadda waa intaba soo gaaray in maaragtay waa la celiyey eelboorka hamale lagu celiyey waana soo gaaraysaa weli maaragtay inay soo baxan ayuu ku rajo balan waana soo gaaraysaa sida xaaladda ay tahay maaragtay ugu ma ogin laakiin magaalada aad bay u kacsan tahay ninka maatirkiisa ayaa laga laanbaxoaya ma garateen waa ninke waa ninke ninkaas ayaa tiri waa ninke waa shariifasin aadan wey dukaan shariifasin aadan wey
malaaq calishiine malaaq calishiine shariif xasan waa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya waddanka nidaam baa ka jira dalka een hal qof keliya maqasi kara een ulujeedka uu baydhabo intaan dhibaataha ugu samaynayo oo cid la hadashahay ma laha miya adeer meesha ujeedadu waa ujeeda badan arrinta ujeeda badan wey macnaha nimanka maaragtay xukuumadda haya laftarkooda ayaa raba koonfur galbeed inay aqaladeeyaan oo dhibaato ku abuuraan go-aan ayuka ay leeyihiin wey moogii maaragtay hawgafo dhibaana wuxuu qasi kara ma jiraan arrinta madaxweynaha iyo ayaa la qaba marka ilaahay maadiyaa ka dagaartee annaka waxa weeyaan haddii aysan jabaru naga cadin arrintaan inaan meel marina ku dadaalaynaa waana meel maraysa ilaahay odhankiisa saaka haddii uu soo degi waayo kusaas badan baa ka dhacday magaaladu haddii saaka uu soo degi waayo koonfur galbeed way guulaysatay wal hadda soo dhacayna waxay sheegayaan ninkii in la baajiyey wil war adnidamahay war hadda soo dhacayna saasay sheegayaan ma garateen waa tahay malaaq calishiine idinku waxaad tihiin odayaashii golaha guurtida oo muddo sanad ka badanba hawshani waday u dhabar adeegay baarbakin kooxdii ku jirtay waan waan la galay ku guulaystay shariif xasan ma u taagi weyseen oo shariif xasan arrintiisu meel ma saari weyseen
adeer nin meeli u haddaay meeli ka madow ninka haddii cadowgaada uu rabo inuu u shaqeeyo warkaa maqli maayo war waa loo sheegay waa lala hadlay odayaal baan jirnay hamana loogu tagay waa lala hadlay marka hadalkii isaga ahaa laga dulaalo kuma dhicin markaa waxa weeyana koonfur galbeed cadowgeeda ayaa soo adeejiyehaya ayaa dabada ka soo riihaya marka ilaahay adunkiisa ee lagama hor imaan karo rabitaanka bulshada lagama hor imaan karo marka ninkii waxaas wada sacadan ku riyoonay asugun baa meel cidlee soo fariisan doona ma garan haddii shariif xasan uu yimaadaa magaalada baydhabo maxay tahay tallaabada aad qaadaysaan tillaabada aanu qaadayn waxa weeyaan sidii ummadaana ay ku badbaadi laheed maamulka ay dhigsatayna maaragtay uu ku horgeli lahaa tillaabadaadaanu qaadaynaa annaka inooma fudul degaan inaan galno laakiin waxaa la yidhahdaa naftii duulaan loo dooray meel wada aan galli waayey haddii aan ka fursan weyno dalka farta lanaga geliyo weliga hata waa adeegsanayna ma garan waa tahay dhegaystayaalkaasi wuxuu ahaa afhayeenka odayaasha golaha guurtida malaaq calishiine oo qadka si toosa inoogu waramayey inoogana waramaya xaalada guud ee magaalada baydhabo malaaq calishiine waa maasan tahay idanka mudan